blast from the past, Loretta Lynn, Country Christmas.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada barihu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo waa maalin jimco ah shan iyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada idaacadda duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo uu marti noogu yahay qoraa u dhashay dalka jabuuti oo luqadda faransiiska ku qoray buugaag badan oo ka hadlaya dhaqanka soomaalida afar habeen baa ma galo afartii habeena noloshayda ugu fiicnayd intaa aan noolahay afartii habeena noloshayda ugu fiicnayd bay ahayd kolkaa dadka miyiga waa dad degan hadalka kaa suga hadalka hadliba maayo isagu ilaa adu hadasho haddii calaf la bixinayo wax la bixinayo halkaa unbuu fadhiyu kugu sugi waa dad waxa yar u haysto ha yaraadee ku kalsoon
cayaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee suudaan oo laba bilood ka hor gobolka kasaale ku dilay toddoba mudaaharaadayaal dalkaasi u dhashay ayaan lagala xisaabtamin dilkaasi sida lagu sheegay warbixin dhowaan ay soo saartay human rights watch maxamed cusmaan oo ah cilmibaare ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch qaybteeda afrika ayaa sheegay in dowladda kumeel gaarka ee suudaan ay qasab ku tahay inay cadaaladda hor keento dhammaan kuwa geysta tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha si looga hortago xadgudubyo kale oo ka dhaca dalkaasi qalaalaasihii shan iyo tobankii oktoobar ayaa waxa uu ka dhashay go'aan uu ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamduug laba maalmood ka hor uu shaqada kaga eriyey guddoomiyihii gobolka kasaala saalex camaar oo ka tirsanaa qowmiyadda bani caamir camaar ayaa xilkaasi waxaa loo magacaabay bishii julaay cusmaan ayaa sheegay in hay-addiisa human rights watch ay diiwaan gelisay kiisas dhowr ah oo ku saabsan adeegsiga awood xaddhaaf ah oo ay ku jiraan kuwa ay fuliyeen xoogaga dowladda taabacsan ee r s f ciidamada suudaan iyo weliba qaybo ka mida bilayska kuwaasi oo la geeyey waddooyinka magaalada kasaala si loo xakameeyo dibadbaxayaasha
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay jimco wanaagsan haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax
dhegaystayaal dhammaantiinba meel walibaad joogtahan kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo saacadahan oo kale maalin walbao jimcaha barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhagaysataan jabuuti ayuu toddobaadkan idinkaga imanaya anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa mas-uuliyadda cid walba ka saaran inay hormariso quruxda dhaqankeeda gaar ahaana dhinaca qoraalka iyo sida dunida kale loogu sharaxi karayo quruxda dhaqanka waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya doctor cismaan cumar oo ah suxufi bare islamarkaana ka mida qalinleyda wax qorta ee reer jabuuti waxa uuna luuqada faransiiska ku qoray buuga kala duwan oo uu kaga hadlayo quruxda dhaqanka soomaalida gaar ahaana kan miyiga si dadka ku hadla luuqada faransiiska ay u bartaan afku hiduhu saamayn lama maarmaan ayuu ku leeyahay qoraa kaste adduunka meeshuu doona ha ka soo jeedo afkuu doonin ha ku qoro waxaa laga arkaa qoraalkiisa dhaqanka uu ka soo jeedo dadka uu ka soo jeedo oo maanta nin faransiis bugu qoray iyo nin afrika meeshuu doona haduuka u qoray aad labadaba akhriso mid walba dhaqankiisi yaad ka dhex arkaysaa waxaad ka dhex arkaysaa fikradda uu wato waxyaalo waxaa jira haddaad tahay afrikaan adiga kula hadlaya oo buugga ninka afrikaankii uu qoray adiga uu kula hadlayaayo iska dhex arki waa iska dhex arkaysa laakiin ka kale faransiiskii qofkii kale faransiisa unbaa iska dhex arki kara hadda haddana labada buug waxba kuma kala duwano waa laba qoraa af faransiisay kuwadu qoran yihiin si fiican bay uwada qoran yihiin iminka nuuridiin faarax kolkaan akhriyo dee buugaantiisa waxaa laga dhex arkaa waa xamaroo waayo joogta waa soomaalidu waxay ku noolayd waxaaban tusaale kugu soo qaadan buuggiisa ugu horreeya ee afka faransiiska annagu waxaan nidhaa nid de la codadam marka la turjumo gabadh cebla la yidhaabaa dee uu ka sheekayaa gabadhaasi waa dhaqankii baadiyaha waa waa remi waxay ka tagtaa mii bay ka tagtaayoo magaalo yay yay tagtaa sababtana waxa u ah in lagu qasbo guur anay ee rabin oo waayada hore gabdhaha miigii waxbaba lama weydiin jirin gabdhaha ee reerkoogunbaa usoo arkoon jiray amba ninunbaa soo jeclaan jiro reerkooga soo weydiisan jiro kaawan bay siin jireen xoolaunbaa lagu bedelin jire de waad ka dhex aragtaa buuggaan wardiir faarax ee nimka kuu sheegayo markaa markaad akhrinaysa dee buug dhaqankaagii ka hadlaya oo kale sida hadda kaa sheegayso kale waa wax ku-xiiso gelinaya oo haddana xiriir dhow kula le adigu oo ad iska dhex arki karayso waa waxaad dareemi karaysidoo dee aad aad- anad maaragtay kulana hadlaya kulana hadlayo waxaad garanaysaa dhaqankii dadkiina ayaad garanaysaa ha fariin buu gudbinayaa Een, eh, qof soomaaliya un baana sidaa u u fahmi kara qofkii kale wuxuu dee leeyahay buug aan si fiican af ingiriis ugu qoran oo maaragtay eh, way ku adag tahay qofkii wax badan oo garan maraya ayaa jira aan dhaqankiina aan garanayn hadduuna garanayn way garan maraysaa kolkaa qoraa waliba waxa uu ka turjumaa dhaqankiisa waxa uu ka turjumaa dadkiisa waxa uu ka turjumaa eh, dabeecadda uu dadkaasi leeyahay iyo sida uu u dhaqan yahay iyo hiddo waxa uu leeyahay ayuu ka turjumaa afka afka xitaa uu isagu kolkiisii hore afkiisa hooye ahaa iminka bu- buugaygan ah, dambe een, halkan inoo horyaalla waxaa ku jira een, eh, heesooyin eh, ku- ciyaalkii baadiyaha ay ku qaadi jireen oon tion af soomaali ku qoray aan af faransiisna ku qoray oon si barbar dhigay oon turjumaaddii un sameeyey af soomaaliga anigu ma sameyne waa wixii he- he- heesii ciyaalku ay ee- ee ee miiga maqaalay mar- maqaalay warlaay ma laguu warramay inaa cali la dilay ma laguu warramay oo cumar la dilay ma laguu warramay weeyaanoo kale ku jirta kolkaa gabadh warla la yidhahabaa dee ciyaalku sidaa ugu heesi jireen oo anu aan dee personaaj ka dhigay kolkaa af faransiiskii qofkii dee faransiis ahaaye amba meel kale ka yimid siduu u fahmana afkii faransiiska haban isagana u barbardhigay turjumaadaasi dee marna ma gaadho afkii uu kolkoo hore u horreysa lagu qoray oo kolkaad wax turjumayso haddaad la yidhaa dee xaraf walba xarafkii la dhigmayo ma ku dib- lama lama fahmi karo waxaa la turjumi karaa waxa waxaa la turjumayaa waa fariinta guud ayaa la turjumaa iminka waa god ka mid ah awaaninta soomaalidu maqalay warlayda iminka kuu sheegay awaaninta soomaalidu ee wax samaynaysaa amba godadka ay ka dhaqaaqaan ayay ka mid tahay oo waa qaali kolkaa dhaqankeennii marna kama marna afkeenniina kama marna marka adi hadafkaaga aad ugu qortay luuqadan faransiiska ee bugaagtaada ee dhaqankeenina ka hadlaya waa sidii aad dadka akhriya luuqada faransiiska ee fahmaya aad u bari lahayd dhaqankeena ay wax uga baran lahaayeen ha haayo iminka haddii aan soomaaliya wax ku qori lahaa dee intaas soomaaliya ee ama jabuuti ku nool ama maaragtay eh, geeska afrikaba ku nool uunbaa dee buugga akhrin karaysa laakiin markaad um, afafkan internationalka ku qorto in intaa ka badan baa iyo akhrinaysa oo afka faransiiska taqaan oo dhaqanka ay kula baranayso oo dhaqankaagiina baranaysa in kale oonan garanayn ayuu barayaa taasi kama dhigna afkan kalaa ka fiican afkeenna afkeennaa mudan oo weliba kolkaan imka anu laba af baaba naqaana afka soomaaligan ku hadlay iyo afkan faransiiskan wax ku bartay carabiga iyo ingiriiska aada uguma sii fiicin waxaan aaminsanahay labada af in aad ku waqaano afka soomaaligu inuu ka hodansan yahay afkan faransiiska oo wax ah, uuna marnana wa- maaragtay una gaadhayn oo kelmado badan oo af soomaaliyood faransiis turjumaadiisii haddaaba tiraahda ku samaysay aanad helayin ayaa jira marka caqabad baa kaa qabsata marmarka qaar markaa turjumayso haa haa oo kolkaad ah, wax turjunti tiraahdo aad bay u adag tahay oo erayo murtiya oo aad u dhigto erayadeena af soomaaliga ku jira een, kama dhexlaysid baa laga yaabaa faransiiska iyo luuqadaha kaleba qaarkood erayada af Eryo Soomaaliga.
udhig ma heli kartid ma heli- ma- ma- ma heli kartid oo oo dhaqankii dee dhaqankii oo eryadan waxay ku salaysan yihiin dhaqan bay yay turjumayaan waxay turjumayaan ah, ah, nolol waxay turjumayaan maaragtay waayo aragtinimo soo jirtay oo maaragtay taariikh ku salaysan ayay turjumayaan kolkaa afkan kalena ma wata taa afkan kalena taa ma wato oo islama sidaas kula keentaa way marmarka qaarkii way way adag tahay Ee, saad la socotid doctor cismaan dhaqankeena aad buu u ballaaran yahay oo buug iyo laba iyo saddex iyo ka badanba een wax lagu soo koobi kara maaha marka adigu meesha aad ka gashay aad is leedahay caalamka kalena een ha barto dhaqankaas waa xaggee nolosha baadiyaha nolosha baadiyaha oo ah si aan ka nimidna oo dadkiina dhalay iyo dadkii ay dhaleen ee dadkii iyaga dhalay ay ka soo jeedeen ah oo gebigeen waxaan ka wada nimidnay oon kasoo oon ka soo jeednaa dad marka hore miyi ku noola ayaan ka soo jeednaa reer jabuuti haddaan nahayna saamaan u badannahay dhaqan bay lahaayeen dadkaasi waxay lahaayeen hidday lahaayeen waxay lahaayeen suugaan badan oo eh, ka turjumaysa noloshooda ay ku noolaayeen suugaantaasi waxay xitaa ka turjuntaa taariikhdii ay lahaayeen ayay ayay ka turjuntaa fariimaha laysku gudbin jiray waxa weeye waayadaasi dadkaasi wax ma qori jirin waxay ahaayeen dad maaragtay gabayga uu maanta yidhaahdi ay dad bulshadoo dhan haddana hayso oo gabayga halkan ka tegay halkan laysku yidhi berri aad ugu tagto meel iminka intaa amba tajoora amba cali sabiix oo kale inoo jirta berri marka warbaahinta maanta haystan oo kale ay ahaayeen dadkeenu ha dadku wuxuu wada habaad moodaa kaar memory inuu kaarta de memoir ahaa dadku ilmihii inuu ka sii dhaxlo aabbihii wuxuu ka maqlay eh, ma garanaysaa kolka dhaqankaasi maanta waa ku sii hallaabaya dadka iyaga dhallinta yarley haddaan gaari weynoon buug aan ku qori weyno oo halkaa loogu tegi waayo ku sii hallaabaya oo berri toole aan la gaari karin dadkii way soo jiray een laga yaaba inay sii noolaanayn waxaad leedahay waa in wax laga reeba intii tagtay horta in badan bay la tagtayba allah u naxariistay aabbahay gabay badan baan ka maqli jirin in badanoo qoray way jirtaa inaan maskaxda ku hayaana way jirtaa inuu igala tegeyna way jirtaa oonan fursad u yeelan inaan ka wada xadisho kolkaa in badan oo sidaa u ahayd oo taariikh badan sheeko badan oo iyaga ku duubnaa la tegey ayaa jira inta nool dee in la gaadho wax laga reebo waxaa lagu hubsado buug iyo qalin beritoole meel loogu tago oo kayda weeyaan oo ilmaha maaragtay iminka yar amaa ka dhalan dooni uu beritoole halkaa ugu tago oo uu halkaa ka barto oo uu meesha uu ka soo jeedo uu ku garto ma garanaysaa kolkaa dadkaasi intii tagtay allah u naxariisto inta nool in la gaadho oo wixii wax laga reebo anugu horta taasaan ku dadaalaa walaal midanahay intaad wax ka qoraysay dhaqanka miyiga weli qudhaadu miyiga ma tagtay een dadkeena miyigase maxaa kaa cajabgeliyay dhaqankooda iyo markay cuntada noqoto iyo dhinac walba afar habeen baa ma galo afartii habeen nolosheeda ugu fiicnayd intaa aan noolahay intaan dib u noolaan doono mooyaan laakiin intaa aan noolahay afartii habeen nolosheeda ugu fiicnayd bay ahayd kolkaa dadka miyiga waa dad degan hadalka kaa suga hadalka hadliba maayo isagu ilaa aad u hadasho haddii calaf la bixinayo wax la bixinayo halkaa unbuu fadhiyo kugu sugi waa tani ma siyajiirkan iyo waa magaalo magaalo unbaa lagu yimaadaa waa dad waxa yar u haysto ha yaraadee ku kalsoon nin faransiis oo joseph kasel la odhanaya oo halkan maray eh, kun iyo sagaal boqol iyo waxoogaa ayaa dad eh, reemiya la kulmay oo qoraa uu ka qoray waxaa ku jirtay wax adduunyada iyaga ka qanisanima ma jiro waxna ma haystaan ayuu qoray waxaanu haystay isagu ninkan inuu isagu eh, dadkan inay da- daryeesan yihiin oo maaragtay waxba aan haysan u haystay iyaguna isagayba inuu waxba haysan gaaja disho u haystaa soo garanaysa- ma garanaysaa waa kolkaa waxay weydiiye hore imise la- imisaad loo leedahay oo- imisaad leedahay bayn hangeeli dee maba hayuu yidhi ee aqali iyo maxayaba dee haddaa gaajaaba ku dishay ilahay haddaan wax xoolaaba lahayn ee ma ku gargaaraa haa waxaanay siiyeen kolkaa dadkaa saanta iskaga sitee saantiisaa halkaa iskaga seexanay dad intaa u haysto ku kalsoon weeyaan ma garanaysaa intaas ayuu iska aaminsan yahay waa waxa waxa uu leeyahay waxna ma haystaan iyagaa wax ka qanisanina ma jiro kelmaddaas waa waa wax qiimale weeyaan kolkaad miyi tagtana aad aragto waxaad aad haysatay iyo waxoogaa damacba kagama jiro kolkaa dad maskaxda ka buka maaha waa dad maskaxdoodu ay caafimaad qabto adigu intaa aad hadlayso anaan hadlino wax laysma barhadlo magaaloon baa jira magaranaysa oo laystaba yaacayo oo magaranaysa habiirogana laga xidhayayga degdegaa ma leh xagga ilaahayna aad bay ugu xidhan yihiin diinta aad bay ugu xidhan yihiin dadka dadka reemihigu hadda isagoona waxba aqoon oo aqoontiisu ayna sidaa usii deerayn dad aan aad u jecelahay noloshooda weeyaan maxaa ku cajabgeliyey een waxyaabihii aad is leedahay alele nolosha baadiyi ku macaanayd maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ninkan mi kolkuu doono ma cuno kolkuu doonana ma seexdo ay naftiisu kolba sidaa ay doonta ma yeelo laba wakti buu leeyaho cuntada adigu aad ugu baahan way macaan tahay ya iyaa la keenaya ma garanaysa duhur ma jire ma garanaysa duhurkii waxba ma cunaan ma garan cuntada calooshiisan buu ilaaliyey iyadoo macaan tahay wixii la keenayba cuntada imika aad odhanaysa ma cunayo oo kolkaad magaalo joogtood ma garanaysa matana ayaa macaanaanaysa waayo naftiinbuu naftiinbuu unbuu ka celiyey inay waktigay doonto ay iyada cunto oo waktigu isagu doono unbay wax cuni hurdadii iyo sidaa ka dhigay ma garan alla hurdadii wax ka macaan kolkaad ah, ma garanaysa aad soo taracdeed ha xoolihii ka timaadeed ma garanaysa eed aad haddana habeenkii dhinaca ka- kolkay hurdaan hataa hawl bay ku jiraan way shaqaynayayo neefkii dhacaa neefkii magala halkaasuu xerada xeradu hor seexanayaa xerada iyuu hor seexanayaayoo dugaag iyuu ka ilaalinaya kolkaa tacab buu ku jiraa mar kaste naftii u buxakameeyuu ku adkaaday isagu ma garan caafimaadkooda ka hor dee caafimaadkoogu walaal waa- waa ka magaalada inuu aada uga fiican yahay wadda waa hawe saafiya cunto saafi oo natural ayuu ha- iyuu iyuu haystaa fadhi badan male oo waa nin socda magaranaysaayoo halkaa ka tegayoo shaqadiisuba ay socod tahay xanuuno badanoo magaalada lagu yaqaano xaggooga kuma maqlaysidda oo waa socodkan badan mii kolkaad tagto waxa uu ugu jecel yahay dadku waa sokorta sokortan muxuu u jecel yahay is weydiiyey waa socodkan dheeruu soo sameeyey qofkii enerji wixii ku jiray baaba dhammaaday kolkaa wuxuu u baahan yahay wax macaan ah oo jirkii ayuu u baahan yahay ninkay reemiyaad sokor u geysaayey waa casuumad waxba kamaad reebin soo ma garan magaaladan waa laga dheeraadaayo lama cuno ha magaalada waan fadhinaa waan fadhinaa oo maaragtay hataa haddaan shaqaynayna fadhiban yaa ku shaqayno nin computer baan halkan garaacaya qofkii waama shaqaynaya kulas adiga fadhiya goor maad shaqaynaysa magaalada maskaxdaan ka shaqaynaya kuleeyahay ma garanaysa maskaxdooduna waa saafi oo shaqadan shaqadan maskaxda laga shaqaynaya de iyaga way ka maqan tahay oo waa oo waa run ta- ta- tadhib badneen waa shaqadan maskaxda aan ka shaqaynayneen ma garanaysaa aan wax qorayneen wax akriyayneen ma ogtahay kolkaa nolosha horta nolol la mid a anumaba arag mid aan ahay magaalana waan ku dhashay Een, nolosha afarta habeenaan kuu sheegayna miyi waan galay taatu lamidana weliga weligay ma soo maray guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa marti igu ahaa barnaamijka doctor cismaan cumar oo ah qoraa dhaqanka soomaalidana ku qora luuqadda faransiiska barnaamijka waxaa idiin daadahaynaysay anigoo asagal siciid faarax tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan iyo ku kulmi doono haddii eebaha awoodana laga hela inta ka horeysa waxaan idin leeyahay ammaanaala
mahadsanid sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nala socodsiinaysay halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ciyaaraha horyaalka ee premier leaguea ingiriiska ayaa sabtida birita ah iyo axaddaba ay dhici doonaan ciyaaro xiise leh tan ugu soo horreysa berri galab waxay dhex mari doontaa kooxaha leicester city iyo manchester oo ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad ciyaartan ayaa xiisaheedu uu noqonayaa kooxdii badisaa in ay kooxda kale ka sara mari doonto ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida ee xiisaha leh waxaa ka mid ah chelsea oo la ciyaari doonta arsenal arsenal waayadan waa laga badinayey su-aasha taagan ayaa ah guuldarro kale miyaa qabsan doonta mise guul weyn ayay ka gaari kartaa chelsea fulham waxay la dheeli doontaa southampton aston villa ayaa waxay la ciyaaraysaa crystal palace evertonna waxa ay booqan doontaa kooxda shevel kooxda horyaalka hogaaminaysa ee liverpool axadda ayay la dheeli doontaa naadiga west bromwich albion tottenhamna waxay la dheeli doontaa wolverhampton banley iyo leeds ayaa sidoo kale axadda ciyaari doona horyaalada kale ee waaweyn ee qaaradda yurub ayaa toddobaadkan fasax u galay ciidda masiixiga dartii iyo weliba sanadka cusub horyaaladaas waxaa ka mid ah horyaalka talyaaniga laakiin kooxda a c milan ayaa cirkaasi maraysa oo tan iyo markii uu horyaalkani bilowday aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin afar iyo tobanka kulan ee ay hadda ciyaartay ayay waxay ka badisay toban kulan afar jeerna barbardhac ayay keentay guulahaasi la yaabka leh milan waxaa ugu dambaysay muddo toban sano ah haddaba maxay tahay isbeddelka cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa milan iyo horyaalka zeriya eeda ayaan arrimahaasi goordhoweyd ka waraystay haye cabdulqaadir Eh, waa mahadsan tahay ee nuur isbeddelka ac milan waxaa la dhihi karaa waxaa si wada jira u dhaliyey ee paolo maldini oo ahaa xidigii hore ee kooxdaasi ee kabtankii hore ee evan gazidi oo madaxa kooxda ah iyo tababaraha stefano bioli oo iskaashaday taas ayaa waxa ay keentay in AC Milan hadda ay soo istaagto halka ugu sarreysa ee horyaalka talyaaniga oo muddo dheer ay ugu dambeysay Ee, waxaa kaloo jira ee, zlatan ibrahimovic oo isagana qayb libaax leh ka qaatay oo qolka labiska iyo maskaxda ciyaartooyda ac milan wax weyn ka bedelay marka waxaa moodaa ee, laba iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay kooxda ac milan inay ku tallaabsatay isbedel weyn Ee, dhinaca kale ee ac milan waxa ay ka faa'iidaysatay ismahadinta ee tababaraha kooxda juventus ee andre birlo oo isagoo isbedel ku sameeyey shaxda iyo qaab ciyaareedka kooxda juventus taasoo keentay in kooxdii sagaalkii sano ee lasoo dhaafay horyaalka siraaga iska yeelatay ay hoos u dhacdo marka eh, waxaa la dhihi karaa eh, saddex geesoodka eh, maldini eh, bioli iyo gazidi ayaa kooxdan kor usoo qaaday eh, halkan oo kale ac milan inay soo gaarto waxaa ugu dambeysay eh, toban sano ka hor Eh, sidoo kale ac milan eh, waxa aan laga badinin eh, afar iyo tobanka ciyaarood ee ugu horeysa ee horyaalka serie aga waxaana ugu dambeysay sidaanoo kale inay sameeyaan eh, sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii En, sidoo kale kooxda ac milan eh, waxa ay noqotay eh, kooxdii ugu horeysay ee ka dhisan qaaradda yurub oo shan iyo toban kulan oo ay ciyaareen dhalisay en, wax ka badan laba gool ee kooxda isbedel xoog leh ayaa ka muuqda ee dhiig cusub ayaa lagu shubay ee waxaa lagu xoojiyey ciyaartooy da'yar iyo sidoo kale ciyaartooy khibrad leh oo ugu horeeyo zlatan ibrahimovic oo noqday ee hogaamiyaha kooxda iyo sidoo kale jalhan oklo oo u dhashay dalka turkiga kaas oo hadda lafdhabar u ah kooxdaasi iyo binnaasir oo qadka dhexe u maamula marka waxaa la dhihi karaa ee ac milan ciyaartooydeeda khibradda leh iyo kuweeda da-da yar oo iskaashaday iyo weliba maskaxda ama hanaanka ay u fikri jireen ciyaartooyda oo wax laga bedela ayaa waxa ay keentay ee inay hogaanka qabtaan marka ee dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya ee maadaama ac milan ciidda christmaska iyo sanadka ka ay ku dhammaysanayso iyadoo hogaanka haysa ee ma sii haysan doonaan oo sidaasi ma ugu guulaysan karaan horyaalka talyaaniga oo ay toban sano ka hor ugu dambeysay mise waa laga faramaroojin doonaa marka su-aashaasi halkeeda ayay taagan tahay ee lamana saadaalin karo Eh, waxaa kaloo kooxdan tobankii sannadood ee lasoo dhaafay ay ku sigatay inay xitaa seeribida u dhacaan oo ay kasii ciyaari waayaan ee horyaalka seeraaga marka dhibaato kastoo ay la kulmeen ee sabar ayay kaga soo gudbeen haddana waxaad moodaa inay mirahoodii guranayaan maadaama maldini loo madax banneeyey en ciyaartooyda inuu kooxda usoo dooro ee suuqa kala iibsiga ee gazidina uu sidoo kale yahay ee nin madaxa oo furfuran oo tababaraha ee awood u siinaya inuu sida uu doono u safo ciyaartooydiisa aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo inoo sharaxayay guulaha layaabka lahaa ee ay milan soo hoysay sanadkan labadakuniyolabaatanka ee sii dhammaanaya dhegaystayaal xubinteenna ciyaaraha intaa haynoo joogto
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnoow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halkudheggeedu yahay star waxaa ku luuqaynaya fanaanka nuur eebo
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leennahay nabadgelyo